بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما أصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم فصل في مسائل mansuura masaa'il badan oo firirsan ayuu u fasal yahay maadaama fasalkan kii ka horreeyey sheekhu uu ku sheegay mubdilaatu sawm waxyaabaha soomka buriya ayuu fasalkan intiisa horena wuxuu ku sheegayaa waxyaabahan soomkii ku burayn laa yafduru ku afuri mayo assaa'imu kii soomanaa biwusuuli shayin shay gaariddii ku afuri mayo ilaa jawfihi daakhilkiisa uu gaaro shaygaasoo min acyaaniiljannati jannada canyaalkeedii ka mid ah mutlaqan xaal aan la kala qaadin shaygaas nuucu rababa ha noqdee waxaa la yidhi qofka wuxuu ku afurayaaba horay u soo niri waxyaabihii mubdilaadka ahaa kii ugu horreeyey wuxuu ahaa dukhuulu shayin min acyaani dunya ila aljawf shay cayn ah oo caynaha adduunyada ka mid ah inuu qofka daakhilkiisa gaaro iyo jawfkiisa si ula kacana uu u gaaraa soomkii burinayaa la yidhi haddii uu ka galo meel furan cayn adduunyaa la yidhiye cayn ka mid a caynihii jannada haddii qofkan karaama ahaan loogu keeno soomkii uga buri mayo weeyaan marka waa tii aynu soo sheegnayoo qofka in jannada midhaheedii iyo quudkii jannada in loo keeno qofku mustaxiil ma ahan ilaa wuu awoodaa wax walbaba haddii qofku uu aamino oo uu rumeeyo ilaah qudradiisa ilaah inuu wax walbaba awoodo calaa kulli shayin qadiir uu yahay ma baciidsanayo wax weyna la noqon mayso qofka in ruux mu'minah quud loo keeno iyo miro oo xagga jannada looga keeno waa tii qisadii maryama waynu la wada soconnaa nebiyullaahi zakariya markii uu kafaalo qaaday oo uu guriga u gaarka a dejiyey oo isaga un maahana cid kale aysan usoo geli jirin qolkaas mar alla iyo markii uu usoo garaba iyadoo barwaaqo iyo miro iyo haysata ayuu ugu imaanayey kulamaa dakhala calayha zakariya ulmixraaba wajada cindaha risqa qaala yaa maryamu annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah xaggee bay kaaga timid alaabtani iyo mirahan iyo markii uu yidhaahdo xagga rabbi baa la iiga keena ayay odhanaysay malaa'igta ayaa xagga jannada uga keenayey waa maryama binti cimraan umu nabiyillaahi ciisa caleyhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu wasalaam in aysan nebi ahayn maryamana waa la isku waafaqsan yahay iskawadaa maryamo binti cimraane saxaabadii qaarkood ayayba ka dhacaysay arrintan arrin lamidihi saxaabigii zayd bnu dathina markii qolyihii ree makaad inta soo qabteen oo la xirxiray ay xaramka ka bixiyeen oo yidhaahdeen dhulka xaramka ha laga saaro hala dile xadiidkii bukhaarigu uu warinayey isagoo xirxiran oo gardaduub u xiran oo haddana mira cunahaya ayaa arkaynay waa kuwii odhanayey iyadoo magaalada makaadna wax miraa aan lagu arago xilligii miruhu soo go-ayeen ba aysan ahayn miro macaan oo qudaar ah isagoo cunaya baynu arkaynay yidhahdeen haddana gaalada ay meel ku xirxireen oo gardaduub u xirnaa marka baciid ma ahane wuxuu yidhi cayn ka mid a caynihii jannada haddii qofka daakhilkiisa iyo jawfkiisa hoose ay gaadho soomkii ka buri mayo weeyaan mutlaqanba cayntaas nuucay rabtaba ha ahaatee laa yafduru ku afuri mayo assaa'imu kii soomanaa biwusuuli shayin shay gaariddii ku afuri mayo ilaa jawfihii daakhilkiisa uu gaaro shaygoo min acyaaniiljannati jannada caynaheedii ka mida mutlaqan xaal aan la kala qaadin shaygaasi noocu waa noqdee walaa min acyaani dunyaa walaa biwusuuli shayin shay gaaridiina ku afuri mayo qofkii shaygoo min acyaani dunyaa adduunye caynaheedii ka mid ah in wasalad shaygaasi haddii uu gaaray ilayhi ilaljawfi jawfkii haddii uu gaaray bikayri likhtiyaari doorasho kayrkeedna uu ku gaadhay aw maca nisyaani ama halmaan la jirkiisuu ku gaadhay wuxuusan kaloo qofku ku afurayn shay cayn ah oo waxyaabaha caynaha ah ee adduunyada laga isticmaalo ka mid a haddii qofka jawfkiisa iyo daakhilkiisa hoose uu gaaro shaygaasi haddana uu ku gaaro bikayri alikhtiyaar door la-aan isagoo aan khiyaar lahayn oo qofkaani aan dooran ayaaba lagu khasbayba shaygan si khasaba ayuu ku gaaray aw maca nisyaan ama wuuba halmaamay inta halmaamay buu cuntadii iska cunay biyihiina iska cabay soom ka buri mayo fa inamaa adcamahu allahu wasaqaha bu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaah baa quudiyey oo waraabiyaye soomkiisa hataam yeesho buu yidhi qofkaasi qofkii maalin ramadaan inta halmaamo wax cuno oo wax caba soomkiisii ha sii taam yeesho ilaah baa quudiyey oo waraabiyaye ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka haddii la dirqiyana ummadda waa laga kor yeelay wax alla iyo wixii lagu khasbo iyo wixii ay iloobaan waa kii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sidaa macnihiisu ahaa walaha min acyaani dunyaa shay adduunye caynteeda kami caynaheeda ka midna ku afuri mayo qofkii in wasala shaygaasi haddii uu gaaro ilayhi jawfkii haddii uu gaaro daakhilkii hoose weeye bikayri likhtiyaari doorasho kayrkeeduu ku gaaro isagoo qofkan aan khiyaarba lahayn iyo ikhtiyaar aw maca nisyaani ama halmaanka maciisa uu ku gaaro qofkiiba uu soomkiiba halmaamo walaa biljimaaci jimaaciina ku ku afuri mayo qofkii walaa yafduru saacimu biljimaaci jimaaciina ku afuri mayo walaa bikhuruuji ilmaniyi manidii soo bixideediina ku afuri mayo kadaalika sidaas oo kale haddii halmaan iyo qasab ay ku yimaadaanna ma ku afurayo weeyaan wuuba halmaamayba soomkiiba inta halmaamay ayuu xaaskiisii iskala kulmay ama manidii unbaa ka timid oo asagii un ficilkiisii ku timid haweentiisii iyo waxinta taataabtay si kastaba ha noqotee marba haddii halmaan uu meeshii yaallo oo shay la halmaan shaygan uu ku yimaado ama ikhtiyaar la-aan uu ku yimaado haddii shay la isku khasbi karo uu yahay soomkiisii ma ku burayo weeyaan macnuhu walaa bilqay mataggiina ku buri mayo soomkiisii qahran si khasaba uu u matago asaga mataggii uu soo dhaafo idaa lam yarjic haddii uusan laaban wey minhu min alqay xaal uu ka mid yahay matagga shay un shay ilaljawfi haddii uusan daakhilkii u laaban qofku haddii uu matago mataggaasna uu yahay mid ku yimid qahar iyo xoog oo qofkii soo dhaafay oo uu celin waayey man daracahu lqay-u falaa qadaa'a calayhi ku odhanaya weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii mataggu uu ka qaalib noqdo mataggu uu ka adkaado uu soo dhaafo qado laguma lahan buu yidhi kaas soomkii kama burin weeyaan waman istaqaa'a falyaqdi laakiin qofkii ismataji ahi ha qadeeya maalinkaas soomkiisii waa buraye marka mataggii qaharka iyo xoogga kusoo dhaafay soomkii ka burin mayo laakiin shardi bay leedahayoo mataggaas wax ka midii waa inaysan qofkii ku laaban oo aysan daakhilkiisii ku noqon oo uusan dib u laqin mataggii ka soo baxay oo bannaanka yimid oo afkaan iyo bannaankaa soo galay haddii wax ka mid ahi ay dib ugu laabtaan shaygaa ku laabtay unbaa burinaya markaas sidaa weeye marka macnuhu walaa bilqayi mataggiina ku afuri mayo qahran uu u matago si khasaba idaa lam yarjic haddii uusan laaban minhu matagga isagoo ka mida shayun shay ilaljawfi uusan u laaban gudaha walaa binukhaamati xaakadiina ku afuri mayo idaa jarad haddii ay dareersato xaakadu ilaa jawfihi daakhilkiisii haddii ay u dareersato qahran khasabna ay ugu dareersato canhu xaggiisa ka ahaaday sidaas weeyaan waxaan kaloo aysan ku burayn soomkii uusan ku burayn oo uusan ku afurayn qofkii haddii xaakadii ay inta dareersato ayadii nafsadeedii oo qofkaan afka meeshiisa banaanka inta ka dareersato xaakadii ay gudaha u gasho waxba uga buri mayaan markaasna walaa binakhaamati xaakadiina ku afuri mayo qofkii idaa jarad haddii ay u dareersato xaakadu ilaa jawfihi qofkan gudihiisii haddii ay u dareersato qahran si qaharana ay ugu dareersato canhu xaggiisa ay ka dareersato walaa biliktixaali indhakuulashadiina soomkii ku buri mayo iyo wal idihaani subkashadii wa in wajada haba helee dacmal kuxli indhakuulka dhadhankiisa iyo waduhni subagga dhadhankiisa fii xalqihi hungurigiisaba ha ka helee waxaan kaloo soomkii uusan ku burayn qofku inuu indhakuusho ama uu subag marsado subaggaas iyo indhakuulka dhadhankiisiiba hunguriga hooseba ha ka dareemee walaa biliktixaali indhakuulashadiina soomkii ku buri mayo oo qofkii ku afuri mayo weeyaan iyo wal idihaani subkashadii uu subagii iyo marsado waxaa saliiddii iyo wa in wajada haba helee dacmal kuxli indhakuulka dhadhankiisii iyo waduhni subagga dhadhankiisii fii xalqihi hungurigiisaba ha ka hele walaa bidukhuuli dubaabi tixsigii geliddiisiina ku afuri mayo iyo walbacuudi kanaacadii iyo waqubaariilkansi xaaqinka boorkiisii iyo walkharbalati budada boorkeedii fii jawfiha ay galaan tixsigii duulayay iyo kaneecadii iyo xaaqintii uu waxaaqayey boorkii ka kacayey iyo budadii iyo waxaas qofkii uu hagaajinayey boorkii ka soo baxayey iyo haddii joofkiisa iyo daakhilkiisa ay galaan soomkii ku buri mayo wa in amkanahu qofkii haba u suurowdee an yatajannaba inuu ka fogaado daalika arrinkaas inuu ka dheeraadaayoo suuragal ha u noqotee soomkii ku soomkiisii ku buri mayo weeyaan waxyaabahaasi haddii ay joofkiisa hoose gaaraan sidaas weey walaa bidukhuuli dhubaabi walaa yafduru ku afuri mayo qofkii bidukhuuli dhubaabi tixsiga geliddiisii iyo walbacuudi kaneecada geliddeedii dhilmaayadii iyo waqubaari ilkansi xaqinka boorkiisii iyo walkarbalati budada boorkeedii si xalqihii ay galaan dhuuntiisa waxyaabahaasoo dhani haddii ay dhuuntiisa galaan soomkii ku buri mayo weeyaan walaa bi fii jawfihi miya daakhilkiisa ay galaan waa in amkanahu qofkaan haba u suurowdee an yatajannaba inuu ka dheeraado daalika arrinkaas arrin uu ka dhowrsan karo uu ka fogaan karaba ha ahaatee haddiiba ay joofkiisa hoose gaaraan waxba ka barun mayaan intaa lasoo sheegay walaa bibalci riiqi candhuuftii lalaqideeduna waxba burin mayso riiqi alkhaalisi ee khaaliska ahaa min macdinihi godkiisii uu ka laqo afkiisa candhuuftiisii oo khaalis oo nadiifa oo saafiya hadduu afkiisa ka laqana waxba uga buri mayo weeyaan soomkii ma ku burayo walaa bibalci riiqi candhuuftii oo lalaqana ku afuri mayo weeyaan riiqi alkhaalisi candhuuftii khaaliska ahayd min macdinihiina uu ka laqo godkiisa afkiisa weeyaan meesha godka ah waa afke walaa bisabqi maailmadmadati luqluqashada biyaheedii biyahaas u dhaqidoodiina ku afuri mayo iyo wal istinshaaqi sandaarsiga biyihiisii ilaa jawfii qofkaan gudihiisa ay u dhaqaan ilaa lam yubaaliq haddii uusan ku xeel dheeraan weeye fiihimaa labadooda filmadmadati walistinshaaq sandaarsiga iyo luqluqashada haddii uusan ku xeel dheeraan oo wakaana una ahaado asabqu dhaqiddu fii waaxidatin mid oo min almaraati mararkii ka mid ah halaata ee saddexda ahaa waxaan soomkiisii burinayn qofkan haddii ay ku sidbadaan biyihii uu ku luqluqanayey markii uu weese qaadanayay ama biyihii uu ku sandaarsanayay shardi bay leedahayoo waa inuusan ku xeel dheeraanoo aad uusan isugu fogayn ee hadduu asagii ku xeel dheeraado uu luqluqashadii ku fogaado aad uu khaaq u yidhaahda iyo sandaarsigii haddii uu aad ugu xeel dheeraado sidaa biyihii ay ugu sidbadaan markaas soomkiisii waxbay u dhibayaan waxaad samaysaa ku xeel dheerow sandaarsiga iyo luqluqashada buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa inaad sooman tahay maahane haddii aad sooman tahay maya weeyaan ma lagu xeel dheeraanayo marka haddii uusan ku xeel dheeraane sidii caadiga ahayd uu u luqluqanayay ama uusan daasanayay sidaasna biyo ay ugu sabqaan oo ay ku sidbadaan oo biyo ay u dhaqaan ay gaaraan gudihiisa biyahaasi waxba ka burin mayaan waxaase shardiya inuusan ku xeel dheeraan haddana marka biyahani ay u dhaqayaanoo ay ku sidbanayaan inay tahay saddexdii mar ee hore ee la iska rabay tatliif in la saddex saddexeeyo marka la luqluqanayo ama la sandaarsanayo ayaa sunno ahayde waa haddii saddexdii mar ay tahay haddii uu ka badiyo saddexdii ka badan uu wado haddii asagaa tacdiyey oo qofka xadgudbay shay aan madluub ahayn oo aan laga rabin ayuuna la yimid markaas waxbay u dhibaysaa soonkiisii way burinayaan marka waxaa u sabqay haddii uu xadkiiba ka saaray saddexdii loogu talagalay sidaa weeyaan walaa bisabqi maailmadmadati luqluqashada biyaheedii biyahaas dhaqidooda iyo sidbashadoodiina ku afuri mayo iyo wal istinshaaqi sandaarsiga biyihiisii ilaa jawfiha ay u dhaqaan qofkan daakhilkiisii idaa lam yubaaliqu haddii uusan ku xeel dheeraan fiihimaa filmadmadati walistinshaaqi luqluqashada iyo sandaarsiga haddii uusan ku xeel dheeraan weeyaan oo wakaana u ahaado asabqu dhaqiddu fi waaxidatin mid dhexdeed taasoo min almaraati thalaati saddexdii mar ka mid ah walaa binawmi hurdadiina soomkii ma ku burayo weeyaano qofkii ku afurimayo wa in istakraqa haba maasheeyo nawmku annaha maalinkii oo dhan ba haba hurdee hurdadaasi waxba dhibi mayso weeyaan walaa biliqmaa'i miyir daboolkiina ku afurimayo idaa afaaqa haddii uu miyirsado laxda tanaalil biriqsi oo fi nahaari maalinta dhexdeeda ah bishardi an tuujada in laga helo shardigeed ayuusan ku burayn soomkiis minhu shaksiga xaggiisa anniyatu niyo fii waqtihaa niyada waqtigeediina la niyoodo haddii qofkaani uu miyir bo'o oo maantoo dhan uu miyir daboolnaa halil biriqsi oo maalinkii ka mid a hadduu miyirsado soomkiisii waa u jiraa laakiin shardi bay leedahayoo isagoo miyir qaba waa inuu wax soomka awal uu soo niyooday xilligii wax la niyoon jiray waa hameenkiiye inuu soo niyeysay baa shardi ah shardigaasun bay leedahay walaa biliqmaa'i walaa yafduru ku afurimayo qofkii soomanaa biliqmaa'i miyir daboolkii wa in istakraqa idaa afaaqa dhe idaa afaaqa haddii uu miraabo oo uu miyirsado laxda tanaalil milicsi oo fi nahaari maalinta dhexdeeda ah bishardi an tuujada in laga helo shardigeeda ayuusan ku burayn soomkiisii minhu shaksiga xaggiisa anniyatu niyadii laga helo fii waqtihaana uu niyoodo niyada xilligeedii walaa bilfasdi talaantalkiina ku buri mayo soomkii iyo walxijaabati toobintii inuu istalaantalo ama uu istoobana soomkii uga buri mayo weeyaan istiifid ama istalaantalid ama isisarsarid sarsarka dadku way yaqaanaanoo ay sidaa isku sarsaraan walaa bilfasdi talaantalkii ama sarsarkii ama istiifiddii soomkii ku buri mayo iyo walxijaamati toobintii walaa yasixu halkaana wuxuu ku sheegayaa maalmo aan la ogolayn in la soomo walaa yasixu asixi mayo sawmulciidayni labadii maalmo labadii ciidood soomkoodu asixi mayo walaa yawmin walaa sawmu yawmin maalin in la soomaayna ma asaxayso maalinkaasoo min ayaami tashriiqi ilbawaradka maalmihiisii ka mid a maalmihii athalaata ee saddexda ahaa mutlaqan iyadoo aan la kala qaadin waxaan asaxayn maalmihii ciidda in la soomo maalin ka mida maalmihii hilbawaradka waa saddexda maalmood ee ciidda carafada ka dambaysee in la soomaayna ma asaxayso mutlaqan gebi ahaanba wuxuu rababa ha ka sooma soom sunnaha ha soomayo soom waajiba ha soomayo qofkii xajka xajinayay oo tamatucii inta sameeyey dhiigga lagu yeeshay oo hadyi iyo wuxuu bixiyo waayaba ha ahaadee ma soomayo weeyaan qofkii sida raajixa waa sidaas maxaa yeelay maalmahaas iyagaa nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ayaamu caklin wa shurbin wa dikri illahi tabaaraka wa tacaala maalmo wax la cuno oo wax la cabo ilaahna la xuso weeyaan dadku talbiyo iyo dikri iyo khayr la wado haddana udxiyadii iyo la cunayo weli lama ogolo marka maalmaha dambe ee hilbawaradka walaa yasixu asixi mayo sawmulciidayni sawmuy sawmulciidayni labadii ciidood soomkooda asixi mayo walaa yawmin walaa sawmu yawmin maalin soomkiina ma asaxayo maalinkaasoo min ayaami tashriiqi ilbawaradka maalmihiisii ka mid a maalmihii athalaati ee saddexda ahaa mutlaqan gebi ahaanba walaa siyaamu yawmi shaki shakiga maalinkiis maalinkiisii maalinkaa in la soomaahina ma asaxayso yawmu shaki waa goorma waa maalinka bisha la yidhaahda shacbaan ee ramadaan ka horraysa ay ay soddon buuxada tahay dadkuna ay isla dhex qaadaan bishii ramadaan baa la arkay cid aragtayna aan la arago xaqiiqa ahaan aan loo hayn xaqiiqa ahaanna aan loo hayn cid aragtay maalinkaas ayaa waxaa la yidhaahdaa yawmu shaki xadiidkii camaar bin yaasir waa kii yidhi man saama yawma shaki faqad casaa abalqaasim qofkii sooma maalinka yowmu shakiga la yidhaahdo nebi moxamed buu caasiyey man saama alyawma aladii yashuku fiihi annaas riwaayooyinka qaarna sidaasay ku soo arooraan qofka sooma maalinka dadku ay shakinayaan waa maalinka bishaasi ay soddonka tahay dadkiina warkaasi uu carrada soo galayo bishii ramadaan baa la arkay un lagu sheekaystay cid aragtayna aan la arago warkii aan la hubin weeyaan maalinkaas ayaa yowmu shaki la yidhaahdaa waxaa arkaysaa maalin ramadaani uu soddon yahay ramadaankii maalinkii uu soddon buuxo ahaa oo la sooman yahay oo bishii dambe oo soonfurna aan la arag oo soddonkii ramadaan la buuxinayo dad intaba sii hormaray oo iyagu sii afuray dadkii kaloo soomanaa eedaynayoo leh yowmu shaki bay sooman yihiin yowmu shaki maalinkaa lama yidhaahdo aqoon la-aan baa haysa yowmu shaki lama yidhaahdo maalinkaa asagaa ee waa maalinka shacbaan ay soddon buuxada tahay weeyaan haddana in bishii la arkay dadku ay isla dhex qaadaan cid aragtayna aan la arago xaqiiqa marka walaa siyaamu yowmi shaki shakiga maalinkiisii maalinkaas soomkiisuna ma asaxayo walaa yawmin maalin soomkiina asixi mayo maalinkaasoo min annisfi barkii ka mid ah athaani ee labaad oo min shacbaana bisha shacbaan ka mid ah shacbaan niskeeda dambe barka dambe ee shacbaan maalin ka midana soomkiisii ma asaxayo ilaa idaa saama inuu soomayo maahane daalika maalinkaas can fariidatin farad inuu ka soomayo maahane oo soom qadaahoo lagu lahaayo hore ayuu soomayaa tusaale ahaan aw waafaqa ama inuu waafaqo maahane soomkaasi caadatan dhaqan oo lahu asaga u sugnaaday caado horeo uu lahaa maalinna waa soomi jira maalinna waa afuri jira isniinta iyo khamiistuu soo soomi jira awalo caadadaas horaa usoo taxnayd wuu soomi karaa markaas aw amase wasala uu la xidhiiriyo sawmahu soomkiisa bisawmi shay-in shay soomkii uu la xidhiiriyo min annisfi barkii ka mid ah alawali ee hore walow bilyowmi maalinkiibaa la xidhiiriye alkhaamisa cashara ee shan iyo tobnaad waxaa weeye maalin ka mida barka dambe ee shacbaan inuu soomo qofkaani lama ogola waa haddii uusan farad ka soomayn oo soom farada uusan soomayn qad baa lagu lahaa ramadaankii horaa maalmo ka tageen maalmahaasuu qadaynayaa ramadaan wuxuu qadaynayaa shacbaan barkeedii dambe wax dhiba ma leh ama maahane caado u soo jirtay dhaqan horeo u soo jiray oo maalinna uu soomi jiray maalinna uu afuri jiray ama isniin iyo khamiis uu soomi jiray ku soo aaday dhib male ayana ama wasli buu sameeyey oo soomkan uu soomaya barka dambe wuxuu la xidhiiriyey shan iyo tobankii hore qayb ka mid a walow maalinka ugu dambeeya shan iyo tobanka horeba ha la xidhiiriyee maalinkii afar iyo tobnaad iyo maalinkii shan iyo tobnaad buu soomay barkii dambe waa la xidhiirin karaa lix iyo toban iyo toddoba iyo toban iyo intii kasii dambaysay halkii maalina ugu dambayso shan iyo tobnaad buu soomay maalmaha ka dambeeya wuu la xidhiirin karaa inuu soomkii ku gooni yeelo shan iyo tobankaa dambe maalin ka mid a ama maalmo ka mid ah ayaa la diidan yahay middaas ayaa la iska naayiyey oo nahyigu uu ku soo arooray sidaas weeyaan walaa sawmu yawmin maalin in la soomaayna ma asaxayso min anisfi barkii kamid a athaani ee labaad oo min shacbaana bisha shacbaan ka ahaaday ilaa idaa saama inuu soomayo maahana daalika arrinkaas can fariidatin farad uu ka soomayo soomkii qadada ahaa iyo nadarkii iyo weeyaan aw waafaqa ama inuu waafaqa maahana soomkaasi caadatan dhaqan oo low asaga u sugnaaday aw wasala ama inuu la xiriiriyo maahane sawmahu maalinkaa la soomidiisa bisawmi ym bisawmi shayin shay soom shay soomkii uu la xiriiriyo shaygoo min anisfi barkii kamid ah alaweli ee horeeyey walow bilyawmi maalinkiibaa la xiriiriye alkhaamisa cashara ee shan iyo tobnaad maalinkii shan iyo tobnaad oo shacbaan maalinkaabaa la xiriiriya inta ka dambayse in uu la xiriiriyo ayaa la rabaa qayb un kamida shan iyo tobankii hore wallahu subxaanahu watacaala aclam